si wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno ciidamada puntland ayaa toddobaadkan la wareegay deegaanka af urur oo ka tirsan gobolka bari kadib markii muddo bil ku dhow ay gacanta ugu jirtay deegaankaasi kooxda al-shabaab galitaanka ciidamada puntland ee deegaankaasi ayaanan la kulmin wax iska caabin ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan soo saaray wareegto uu xidalkii uga qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya abaanduulihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ku-xigeenadii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa uu taa beddelkeeda magacaabay taliyayaal cusub iyadoo sarreeye gaas daahir aadan cilmi indho qarshe oo hore xilka taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya usoo qabtay xilkaasi dib lagu soo celiyey waxaa sidoo kale ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka laga dhigay fahad yaasiin oo ahaa agaasimihii madaxtooyada qaybaha dambe barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa beddelka lagu sameeyey taliyayaasha ciidamada oo xilalkan hayay muddo ka yar hal sano ilhaan cumar ayaa ku guulaystay doorashada hordhac ee kursiga degmada shanaad ee koongareeska maraykanka kadib doorashooyin isreeb ah ee ka dhacay gobolka minnesota toddobaadkan waxaana ilhaana ay bisha novembar ay qarka u saaran tahay inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee muslim afrikaana oo xijaaban ee soo gaarta xarunta koongareeska ee capital hillka ee caasimadda maraykanka iyadoo matalaysa degmo maraykanka ka tirsan waxaa sidoo kale doorashooyinkaasi dhacay kusoo baxay saddex kale oo iyaguna doorashooyinka heerka gobol ay ku guulaysteen kale ah hodan xasan iyo maxamuud nuur iyo sidoo kale fardowse jaamac oo dhammaantooda ku guulaystay doorashooyinka deegaano ka tirsan gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ilhaan cumar ayaa arrimahani ka hadashay wallaahi waa guul taariikhi ah waxaan aad iyo aadaan u faraxsanahay waa guul usoo hoyatay dadka oo dhan oo soomaali ah oo maraykanka degan iyo dhammaan dadka aan wada mateli doono annagoo dhan aadaan u faraxsannahay waxaan leeyahay dadka walaalahey nagala qayb qaata farxadaanaytii iyo guushaan kulligeen noo soo wada hooyatay guushaan inaan gaarnay waxaa noo suurtageliyey in aan dadka aan ka dhaadhacsiinay oo aan shaqaynay in aan districtiga oo dhan codkeenna gaarsiino oo aan u sheegno sababta aan u tartamayno iyo saameynta ay yeelan doonto guusheenna waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay in dadka congressional district six five degan in ay nagu raaceen oo maanta guul noo soo hoyeen
taas waxay ahayd ilhaan cumar oo ku guulaystay isreebka doorashooyinka koongareeska maraykanka ee degmada shanaad ee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan ka furmay carwada bandhiga bugaagta oo sanadkii afraad oo xiriira lagu qabanayo magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan u ambabaxay dalka jabuuti waxa uu inta uusan jabuuti aadin magaalada muqdisho kula kulmay wafdi ka socday dalka eritrea maalmo kahor markaas oo uu kala hadlaya arrimaha xiriirka labada dowladood iyo iskaashi dhex mara labada dhinac baarlamaanka maamulka puntland ayaa waxa uu mar kale shaaciyey in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto wakhtigii loogu talagelay oo ah sideedda bisha january ee sanadka soo socda doorashadii laba kun iyo sagaal iyo toban ayay dhacaysaa soddonka disembar waxaa soo baxaya baarlamaankii cusub ah afarta januwarina waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka siddeedda januwari laba kun iyo sagaaliyo tobanna waxaa la dooranaya madaxweynihii puntland sidaasna waxaad ku garanaysaan inaanu ku noqonnay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin axsaabta kaasi waxa uu guddoomiye baarlamaanka puntland oo ka hadlayey doorashada soo socota ee ka dhici doonta deegaanada puntland waa tahay aynu ku soo labanno dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hore dhaca barnaamijkaad ku maqashaheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan xilalka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiweli jaamac gorod waxaana beddelkiisa la magacaabay sarreeye gaas daahir aadan cilmi indho qarshe oo xilkan hore usoo qabtay waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu xilka ka qaaday jenaraal cabdulaahi cali caanood oo ahaa baanduulihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana lagu bedelayey odowaa yuusuf raage oo gaashaanla dhexe ahaa lagana dhigay sarreeye guud sidoo kale hay-adda nabad sugidda ayaa ku-xigeenno xilalkii laga qaaday ku-xigeenadaas oo kale ahaa cabdiqaadir maxamed nuur jaamac iyo cabdalla maxamed cabdalla waxaa beddelkooda la magacaabay fahad yaasiin oo madaxtooyada soomaaliya ka ahaa madaxii villa soomaaliya waxaa arrimahan ila falanqeynaya korneel shariif xuseen robow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda soomaaliya kana faalooda arrimaha ciidamada kuna sugan muqdisho korneel robow kusoo dhowow marka hore barnaamijka marka xigta bal waxaa sharaxaad inaga siisaa ciidamadan laisku bedelayo muddo dhow maxay dhalin kartaa bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaa waye maanta soomaaliya burwur ka bacdi dalkeena waxaa muhiim ah in la dhiso ciidan tayo leh oo saraakiil fiican leh in maaragtay oo wadaniyin ah oo maaragtay ka adag maaragtay ciidankaas inay dib usoo celiyaan garanayna maaragtay sababkii iyo habihii maaragtay horeeyo ciidanka ugu soo celiyay waxaan arkaynaa hadda in maaragtay dad maaragtay yar oo kooban oo saraakiil ah in markasta maaragtay oo marna xilka laga qaaday oo la eedeyna mar lagu soo celinayo waa koox yar oo maarata saraakiil ah ayaa maaragtay meesha ay u xiran tahay sidaan arkayno oo marba mid la keenaayo haddana kan kan laga bixinayo isla aygiila waay marka saas daraaddeed waxaan arkaynaa marka horeba maaragtay markii wax la bedelayo mise markii wax la magacaawayo marka hore in maaragtay aan aada looga fiirsan oo maaragtay oo yacni kow laba saddex ninkan waxaa isku fiican yahay sarkaalkan waxaa isku fiican yahay kow laba saddex afar shan oo la hubsado kabacdi wax loo dhiiba laakiin waxaan arkaynaa hadda maaragtay in maaragtay siyaabo kale oo maaragtay oo siyaasad ah amase maaragtay nin maaragtay jeclaysi wax saas ah lamid ah in maaragtay dadka lagu magacaabayo oo isla egil xaggii lay tagaan dhowr bilood oo fasaxa soo qadan haddana waa kusoo noqonaya meesha kusoo noqonaya tan kale oo ciidanka nabad sugidda oo kale ah nabad sugidda waxaa waaye ciidan oo jiro oo maaragtay oo weliga shaqayn jiray waayo waagi dawladdii hore waxaan rabay maaragtay saraakiishii loo soo celiyo oo maaragtay wax ka garanayo meesha oo khibrad u leh laakiin waxaan arkaynaa dad shacab ah sibil ah in maarata meesha loo dhiibahayo baryahan dad sibil ahna maarata waxaas kama bixi karaan waxaan cilmi waa la barto waayo marka waxa khaladaadka kasoo baxay khaladaadka kasoo baxayna waa la arkay dhinaca kale waxaa jirta oo dadka isweydiinayaan generaal gorod waxaa la magacaabay oktoobar sanadkii hore sanadkan weli muusan dhamaysanin hal sano labiiy toban bilood oo buuxdo ma dhamaysanin waa la bedelay indho qarshe oo hore xilkan u hayay ayaa la keenay marka muddadaasi ma ku filan tahay qofka in wax uu ku qaban karo marka la fiiriyo marar badanna way dhacdaa in la babedelo iyagoo aan xitaa xafiiska iyo ciidamada si fiican ula qabsanin khaladaadka weyn oo dhacayo waxaa taasaa ka mid ah qofka haddii la magacaabo marka horeba laga fiirsado waay markii la magacaabona maaragtay in marat fursad la bixiyo oo barnaamijkiisa maarata uu soo dejiyo la yihahda wad barnaamijka maarata adiga maarata soo dejiyo wad oo waxaan hawshaan wada in la yihahdo fursad la siiyo waayo laakiin maaragtay asagoo wixiiba aan maarata aan bilaawin haddii laga qaado macnaheeda waxaa way meesha jahwareer confusion ciidanka naftiisa maaragtay orgaanikiisa waa wareeraya dadkii oo ciidanka ah naftooda maaragtay kalsoonida baa ka dhumaysa ciidanka oo oo maarata dableydi iyo saraakiil xigeenkii kalsoonida ka dhumaysa waxay la shaqeeyaan oo maarata oo wanaagsan oo taageera maarata lama garanayo adigoo soo koobaya dhinaca kale waxaa jirta in taliyo ku-xigeenno oo boliiska la magacaabay taliyo ku-xigeenka gabar zakiya xuseen axmed la yidhaahdo oo gaashaanle sare ahayd baa waxaa loo dalacsiiyey sarreeyo guuto taliyo ku-xigeenka boliiskan ayaa laga dhigay abaanduulaha waa nin kale oo dhalinyaro ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya isagana la dalacsiiyey oo sareeyo guuto laga dhigay bal arrintaa ka waran iyaduna dhiirigelin mu noqon karaysaa dhalinyarada ciidamada qoranaya sideedaba waxaa waay ciidanka militariga iyo booliiska iyo nabadsugyada ciidamada waxaa u yaali nidaam oo maaragtay dadka lagu dalacsiiyo iyo maaragtay laba mid in maaragtay ninkaan maaragtay cilmi iyo wakti u soo qaato oo la dalacsiiyo imaa maaragtay wax weyn oo maaragtay qaranka maaragtay wax u qabtay oo si meris ah loo dallacsiya laakiin dadka ka maarata dallacsiinayo shuruucda maaragtay oo dowlinimada soomaaliya ma ku jiri jirin hadday soo gashay marka meel laga keenana mana qaadan waxaa rabaa organiga maaragtay uu leeyahay ciidanka militariga booliiska nabadsugidda in maaragtay shuruucdii deganeed loo noqdo ninka sirkaalka markuu noqonayo shuruudaha jiri in sukada soo baxay oo laba sano maarata dibida soo dhamaystay kadib soo noqday xidig la siiyey saasay ahaan jirtay saddex sano soo dhamaystay marka marka la dalacsiinayna waa in maaragtay oo jiraa muddo oo asaga lagu barto oo feelkiisa okay u noqdo oo nin maaragtay wax tar leh oo ciidashaadin kara noqdo kabacdi ala dalacsiya mise meerida lagu dalacsiya mise wax weyn qabtay oo oo sirkaal ah in maaragtay la yidhaha ninka waa istahela shahaado la siiyo oo la dalacsiya laakiin dadka la iska dalacsiinaya sidii maaragtay oo ma aqaani dad oo meelaha ka shaqeyna camal loo dalacsiinaya waxaas waxa waaye wax dowladda ku jira maaha kornel shariif rubow oo ka mid ahaa saraakiishii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya kana faalooda arrimaha ciidamada ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka kusoo gebagabaynaya dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo